maanta waa can habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo xafiisyadooda ku qaabilay ku-xigeenka bangiga adduunka qaybta bariga ah iyo koonfurta afrika qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada afgooye oo soo dhoweeyey xilka waa xalka laga gaaray khilaafkii doorashada ee koonfur galbeed xiisad ka dhalatay diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka nugaal ee puntland dhismaha saldhigga cusub ee degmada waaberi oo maanta xarigga laga jaray iyo maamulka gobolka banaadir oo buundo ka dhisaya nawaaxiga iskool jabuuti ee degmada wadajir
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa habeennimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha febraayo sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaar garooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka qeybta bariga iyo koonfurta afrika madaxweynaha ayaa la wadaagay howlaha hortabinta u leh soomaaliya isaga oo ku dhiirigeliyey bangiga adduunka in bangiga adduunka in mashaariicyada hadda socda iyo weliba kuwa soo wajahan ay noqdaan qaar horumarin u ah nabadda maalgelinta shaqaalaysiinta iyo weliba adeegyada bulshada waxna ka tari kara islamarkaana raad muuqda reebi kara sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka waxaana kulanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ku-xigeenka faahfaahin ka bixiyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaa maanta uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo sare oo ay hogaaminaysay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka u qaabilsan bariga iyo koonfurta africa victoria kawakwe kulanka ayaa waxaa si qoto dheera looga hadlay sidii mashaariicda bangiga adduunka uu ka fuliyo soomaaliya loo waafajin lahaa baahida dhabta ah ee ay qabaan dadka soomaaliyeed kadib marka uu dhammaystirmo barnaamijka deyn cafinta ee dowladda soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay u jeesanayso fulinta mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo in laga faa'iidaysto khayraadka badan ee alla ku manaysta waddankeenna oo shacabku boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay yihiin dhallinyaro xoogan oo laga faa'iidaysan karo awooddooda taasi oo uu sheegay in isbedel weyn ay ku keeni doonto guud ahaan dhaqaalaha wadanka soomaaliya kadib marka la gaaro sanadka soo socda waxaa kale oo kulanka looga hadlay in mashaariicdu ay noqdaan kuwo ay ka muuqato lahaansho soomaaliyeed taasina ay ku hirgeli karto in mudnaanta ay ka timaado dowladda soomaaliya ra-isul wasaare xamse cabdi barre waxa uu sheegay in xukuumaddu ay dib u eegis ku samaynayso qorshaha qaran ee n d p la yidhaahdo kaasi oo uu sheegay in ay dowladdu ay doonayso in bangiga adduunka uu la jaan qaado meelaha ay ahmiyadda saarayso xukuumadda dhinaca abaaraha ayaa waxaa la saadaaliyey in xilligii shanaad ee roobabka oo markaasi la filayo cabsi laga qabo in aanay roobab diin taasina waxaa laga codsaday bangiga adduunka in lacag loo qoondeeyo sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ka iman kara gaar ahaanna saamaynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay soomaaliya kulanka oo uu goobjoog ka ahaa ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo qaar ka mid a wasiirada wasaaradaha ay quseeyaan mashaariicda bangiga adduunka uu ka fuliyo soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa loo soo jeediyey in dibu habayn ay ku sameeyaan mashaariicdaasi oo ay waafajiyaan baahida dhabta ah gaar ahaana xilligan oo dhul fara badan laga xoreeyay kooxaha khawaariijta waxaa lagala hadlay qaabkii adeega asaasiga loo gaadhsiin lahaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan goobaha la xoreeyay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee u qaabilsan bariga iyo koonfurta africa victoria oo ah markii ugu horreysay ee booqasho ay soomaaliya ku timaaday ayaa waxa ay ammaantay dadaalka dowladda soomaaliya ay gelisay sidii loo dhammaystiri lahaa in barnaamijka ama hanaanka deen cafinta taasi oo ay sheegtay in sidoo kale dowladda soomaaliya guulaha ay ka gaartay dhinaca amniga ay wax weyn ka tari doonto soo kabashada dhaqaalaha waxaana ay ballan qaaday in bangiga adduunka uu la garab taagnaan doono taageero si aad ugu adeegato
afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale oo ka waramayay kulan madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka qaybta bariga iyo koonfurta afrika oo maanta la qaadatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa soo dhoweeyey xalka laga gaaray khilaafkii doorasho ee koonfur galbeed ibraahim mayo ayaa warkan soo diray waxaa la soo gebagabeeyey shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya iyadoona fuuritaanka iyo xidhitaanka shirkanba ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxaa laga soo saaray warmurtiye dhowr qodob ka kooban waxaana lagu sheegay in xal rasmiga laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee jiray sidoo kale waxaa warmurtiyeedka lagu sheegay in inta u dhexaysa nofembar ilaa iyo disembar ee sannadkan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay soo xuli doonaan xildhibaanada golaha wakiilada sida uu qabo dastuurka koonfur galbeed taa oo ansax ka dhigaysa in laiswaafujiyey mudaxileedka madaxweynaha iyo kan golaha wakiilada oo marka hore khilaafka ugu weyn uu ka taagnaa dhammaan siyaasiyiinta ugu mugga weyn koonfur galbeed ayaa lagu qanciyey in ay ansax tahay halka sane ee dheeriga ah ee madaxtooyada taa oo ka dhigan in laiswaafujiyey mudaxileedka madaxweynaha iyo kan golaha wakiilada goobta warmurtiyeedkan lagu soo bandhigayey waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynihii ka horreeyey ee koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta kale ee midowda musharaxiinta hadalhaynta ugu weyn ee deegaanada koonfur galbeed ayaa maanta ah in heshiis rasmi ah laga gaaray khilaafkii sidaasadeed ee jiray koonfur galbeed iyo in madaxweyne cabdicasiis loo ansixiyey halkii sane ee dheeraadka ahaa qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaan weydiinnay aragtidooda ku aadan heshiiska la gaaray iyo ansixinta in hal sano oo dheeraada uu qaato madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed marka hore ha dhawaada tv-ga dalsan markadii xigto ciidahan dhawaayaan mayb waa halka sano lankadari madaxweyne cabdicasiis lafta gareen muddo badan hasjiitimaasi bahalsa mayla raayuso siyaasadda hakajiitimaayeen in mayb waa kaheliyaan halka sano oo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ciidana ka faraxsanna ka dhaliir ahaan ciidan ahaan dhawaayaan halka sano oo cabdicasiis lafta gareen intii madaxweyne cabdicasiis lafta gareen wal qobod sheeya mayb waa qalafi in mayb waa sanadkaas dowladda federaalkan qaadata halka sano walqabadkiisu qoboda koonfur galbeed dhismaha uusu koonfur galbeed ciidan bilaan uusumayba ka suubsay iyo xagga amniga runtii shaqo badan antaala halka sanoo dhiman mayba rajaynay in dalkan koonfur galbeed dib u xureen badan laka suubii doono ciidan ahaan dhawaayana mayba waa halka sano madaxweyne abdulhiid lasgaran si xur iyo xalaale insha allah hobus dhammaysa doorasho xur xalaale ku sugaan in isu suubii waxaa waaye sabto ab nin oo karti leh waaye oo karti leh oo karti leh oo hufnaan leh meenaa saas daraaddeed walanka dari halka sano inaas maanaa ka darsado aad iyo aad anaka faraxsana mudane madaaweyne lafta gareen oo laankadari halka sano waayo waxaan rabnaa haddana waxaan rabnay haddana inaa mana afgooyo gobolka shabeellaha hoose inuu mataqaanaa nadiif ka dhigo insha allah waana waana ku faraxsannahay aad iyo aad
booliska soomaaliya ayaa waa saldhigga cusub ee booliska soomaaliya degmada waa beri ayaa maanta xarigga laga jaray sida warkan ay ku faahfaahinayso faadumo cabduqaadir xasan
ka bishaan kasoo gudubnay ayaa loo soo magacaabay xilka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin afartii bishoo shalay ahaydna waxa uu xilka kala wareegay taliyihii isaga ka horreeyey howlihiisa shaqee dhanka ciidanka booliiska ayuu si rasmiya u bilaabay oo taliyaha waxa uu xarigga ka jaray taliska saldhigga cusub ee booliiska degmada waaberi isla degmada ayuu ku yaalaa gaar ahaan wadada jayga ee laboorka laga galo halkaasi hadda waxaa kusii shaqeeya ciidamada baraha guurguura ama jegboontiyada guurguura xarig jarka taliyaha waxaa ku weheliya wasiiru dowlaha wasaaradda amniga taliya ku-xigeenada ciidanka booliiska jenaraal kaniif iyo jenaraal zakiya taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin tan iyo ku-xigeenka qaybta guud siciid baryare afayeenka booliiska iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska ingiriiska jarmalka iyo yurubian unionka ayaa dowladda soomaaliya ka taageeray mashaariicdan horumarineed ee lagu dhisay xarumaha ciidanka booliiska sidoo kale taliyaha saldhigga booliiska iyo mas-uuliyiinta la socotayba waxay dhagax dhigeen xarunta dembi baarista ee c i d da qaybta baarista iyo maxaabiista lagu xiro si dibudhis iyo dibudayactir loogu sameeyo dhowaanna waxaa la daafuri doonaa talisyo saldhig cusub sida taliska saldhigga kaxda iyo dayniile jenaraal sulub arrintan waxa uu ku qeexay inay tahay mid lagu horumarinayo ciidanka booliiska soomaaliyeed si loo dardargeliyo ayuu yidhi adeegaan u hayna shacabka xilli shalay uu hadlayay jenaraal sulub waxa uu carabka ku dhuftay inuu wax badan ka bedeli doono amniga caasimadda iyo wax kastoo caqabad ku ayuu yidhi guud ahaan ammaanka dalka dhagax dhigga iyo xarig jarka kadib waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay mas-uuliyiin ka socotay u n o b s program as UK, Germany, and the European Union. It's very important for us to support the police and to make sure it improves the access to justice to all the population. So I'm very happy to be here and to finally see this first.
Thank you very much to the Minister, His Excellency, the Commissioner, and the uh, European Union. Uh, this is the uh, building site for the Criminal Investigation Department. We are very pleased to sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin maantay waxaan soo xarig jirnay saldhigga waaberi ee ciidanka booliiska waxaa sidoo kale aan dhagax dhignay xabsigii ama meeshii dadka lagu wacyigelin jiray c i d iyo xaruntii baadhista iyo xafiisyadii meel mxuah dhismihii xafiisyada xafiisyada mxuu ahaa xaruntan qayb ka mida waxaan u mahad celinaynaa oo naga caawiyey dowladda jarmalka ingiriiska yurubian unionka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi dhankiisa maruu hadlayay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayuu kaga mahadceliyey sida ula kowsaday shaqadiisa cusub uguna taagan yahay ayuu yidhi waa adeegidda qaranka haddii ay ummadda soomaaliyeed markii hore maalin walba wax murugo loo naxday arki jireen maanta hadda wixii ka dambeeya waxaa bilaabmay maalmaha farxadda leh maalmaha dibudhiska iyo inaynu muxuu ahaa noqonno sida dowladaha adduunka oo kale dad u nool oo ka shaqeeya horumarkooda tanina waxay astaan u tahay horumarka ay dowladda dan qaran ku tallaabsanayso maalinba maalinta ka dambaysa waxaan aad ugu mahad celinayaa walaalaha naga caawiyey dhismahan oo ay ka mid yihiin ingiriiska iyo jarmalka iyo yurubian unionka waana qayb ka mid a muxuu ahaa brograamka mxuuaha g b b oo ay nagaga caawiyaan tababarka booliiska iyo dhismayaasha booliiska faadumo cabduqaadiraade tvga
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan warka habeenimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa naga intaa ciddii ay wararkeenu seegaan isagoo maqaliyo qoraala waxay dib nooga daalacan karaan bartan internetka ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel